subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyo hadalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka subax saakaan idiinayna kuwooda ugu waaweyn dagaallo qaraaro u dhexeeyey ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka oo mar kale dib uga qaraxay magaalada laascaanood iyo somalilan oo war ka soo saartay dagaalada ka soconaya magaalada laascaanood ah ciidamada xooga waa ciidamada ammaanka dowladda federaalka soomaaliya oo xalay howlgallo ballaaran ka sameeyey xaafado ka mid a magaalada muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo xalay kulan la qaatay oo kulan la qaatay wafdi ka socda dowladda masar wasiirka arrimaha dibadda waa wasiirka wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya wafdi uu hogaaminayo oo gaaray dalka tanzaniya
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan akhyaartan la dhegeysataay saakay waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay saddexda bisha februari laba kun saddex iyo labaatan anigoo cabdiqaadir cismaan ayaa idiin waramaya u diyaar garooba faahfaahinta qodobadii aada maqasheen haddii aanu ku bilaabo ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa xalay howlgallo ballaaran ka sameeyey xaafado ka mid a magaalada muqdisho siday ku waramayso wariyahayaga faadimo cabdiqaadir
howlgal qorshaysan ayaa waxaa laga sameeyey caawa qaybaha ay ka kooban yihiin degmooyinka gobolka banaadir oo ay ugu horeeyeen dhinaca qaybta galbeed iyo dhinaca qaybta bari waxaana si wadajira u sameeyeen dhammaan saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed howlgalkan ayay sidoo kale ku tilmaameen inuu yahay mid lagu raadinaya garanwaaga waxaa la baarayey qaar ka mida guryaha ku yaala degmooyinka gobolka banaadir islamarkaana waxay howlgalkan inta badan booliiska soomaaliyeed ay ku tilmaameen inuu yahay mid ay kula dagaalamayaan al-shabaab ciyaalweerada iyo sidoo kale waxyaabaha maanka dooriya waxaana goobjooga ahaa taliyaha qaybta guda booliiska gobolka banaadir gaashaanla sare mahdi cumar muumin iyo sidoo kale taliya xigeenka qaybta guda booliiska siciid baryare sidoo kale waxaa qayb ka ahaa saraakiisha saldhigyada qaybta galbeed iyo sidoo kale bari waxaana taliyaha qaybta guda booliiska gobolka banaadir uu sheegay in tan ay kaga jawaabayaan shaqaaqooyinkii amni darre ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho ay ugu badnaayeen dhac iyo dalal qorshaysan oo loo geysanayay dhallinyarada ku shaqaysata mootabajaajka iyo sidoo kale shaqaaqooyinkii dhowaan ka dhacay isgoysyada qaar ee ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho weliba kii ugu dambeeyey ee ka dhacay isgoyska siinaay oo booliisku ay ku tilmaameen in gacanta lagu dhigay ciidamadii ku sugnaa bartaasi kontarool waxa uu ahaa howlgalkan sidoo kale mid lagu soo qabtay intuu socday kumanaan dhallinyaro ah oo ay halkan saraakiisha kula hadleen markii ugu dambaysay kormeerka taliyaha qaybta guda booliiska gobolka banaadir waxa uu ku yimid halkan oo hadda aan taaganahay ee qaybta galbeed gaar ahaan dhinaca degmada wadajir oo ka mid ah toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir magaalada muqdisho ma joogo shabaab waa halhal waa kunkii hal waay halkaas guriyou degan yahay guriyou ka soo kaca guriyou degan yahay dadou la degan yahay dadkaasaa raba inay sheegaan hadduu kula dhasho sheeg billah calaykum taliyaha qaybta guda booliiska gobolka banaadir macali mahdi ayaa xusay in dhammaan ay gacanta ku soo dhigeen shakhsiyaadkii ka dambeeyey waxyeeleynta da'yarta ku shaqaysata mootabajaajka islamarkaana waxa uu tilmaamay in sharciga la horgeyn doono dhowaan howlgalladan waxay noqon doonaan ayuu yidhi kuwa joogto ah loogana hortegayo ammaandarida xiliyada qaar ay dareemaan shacabka gaashaanla sare macalin mahdi dhinaca kale waxa uu qeexay in isbeddel iyo go-aano wax ku ool ah laga soo saaraya qaar ka mid a baraha kontarool ee muqdisho walow maalmihii u dambeeyay ay halkaasi shaqaaqooyin xoog leh kasoo yeerayeen mid saacado badan qaata ayuu ahaa howlgalka markuu soo ilaadana waxaa si kooban warfidiyeenka ula hadlay saciid baryar oo ah taliya xigeenka qaybta guda booliiska gobolka banaadir waxaan malaynaha falcelinta waad aragteen oo waad duubateen dhammaan inta keesay dhacday asbuuci hadda lasoo dhaafay dhacdo aan laga daba tegin ma jirin dhacdadii shalay ugu dambeysay waxaa maqhribkan uu soo wareejiyey sargaalka taliyaha qaybta booliiska hirshabeelle oo waxaa laga soo qabta gobolka shabeellada dhexe meel kasta ay galaanna dembiilayaasha dembiga geysta magaalada muqdisho ka geysta waa la soo qabanaa kii ka horreeyey ee zooba wax ku dhaawacana waa la soo qabtay kuwii sidii madaxa qaranka u sheegeenna siinaay dadkii wax ku dilna waa la soo qabtay waa xiran yihiin dhacdo waa dhacaysaa laakiin waxa ugu muhiimsan waxa waaye in laga daba tago waa runtii waxaan aaminsannahay inaan ka daba tagnay oo muxuu ahaay haddana aan rajaynayno inay waxaasi ay dhammaadaan ilaa duuraan fadumo cabduqaadir adehe tibiga dalsan muqdisho
aad iga mahadsantahay wariyaha iyaga faadimo cabduqaadir dhinaca kaleetana haddii aanu fiirino wararka ka imaanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa ku waramayeen maanta halkaasi uu dib uga qarxay dagaal kadib markii aroornimadii hore ee saaka iyo duleedka magaalada laascaanood laga maqlay dhawaaqa daryanka risaas culus ay isweedaarsanayaan ciidamada somalilan iyo kuwa xoogaga deegaanka lama soo warin ilaa iyo xilligan khasaare ka dhasha dagaalkaasi balse waxa uu dagaalku ahaa mid markaasi saakay mar kale dib u qarxay kadib markii la sheegay in ciidamada somalilan ay weerar ay ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada kale ee xoogaga deegaanka oo ay isku firaariyeen maalmihii ugu dambeeyey fariisimahaasi oo horey ay kaga baxeen ciidamada somalilan geesta kale wasaaradda gaashaandhigga somalilan ayaa war ka soo saartay dagaalada mar kale ka dhacayo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wasaaradda gaashaandhigga somalilan ayaa warkan ay soo saartay waxay ku sheegtay inay heshay xog ku saabsan in ciidamo kala duwan oo ka tirsan maamulka puntland ay weerar ay ku qaadeen ciidamadooda ee ku sugan degmooyinka gobolka sool sida lagu yidhi qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga somalilan qoraalkan ayaa lagu sheegay in xukuumadda ee gaar ahaan wasaaradda difaaca somalilan ay heshay ama ay ogeysiineyso beesha canamka macluumaadka ku aadan in dowlad goboleedka puntland uu duulaan uu ku qaaday qoraalkan ayaa lagu yidhaahday xukuumad waa wasaaradda difaaca somalilan waxay jeceshahay inay ogeysiiso beesha caalamka dowladaha gobolka iyo qaramada midoobey inaynu helnay sirdoon lagu kalsoonaan karo taasi oo muujinayso in ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland ee soomaaliyeed ay ku jiraan ciidamada b s f ta iyo ciidamada badda puntland ay qorsheenayaan weerar ay ku qaadaan ciidamada somalilan maalmaha soo socdo sidoo kale somalilan ayaa waxay sheegtay in si dhab ah ay u qaadayso khatarta ka dhalan karta tallaabooyinkan maadaama bay yidhaahdeen la ilaalinayo dadka iyo deegaanka somalilan maamulka puntland waxa uu doortay inuu cadowtooyo intaasi la-eg uu ka qaato somalilan waxaanu rabnaa inaanu caddeeno si kastaba ha ahaatee in aynu ka laaban doonin ama aanu isdhiibama aanu isdhiibi doonin ama aanu isku dhiibi doonin gardaro ayaa lagu yidhaahday warkan ka soo baxay somalilan wasaaradda gaashaandhigga warkan ay soo saartay ee ay ku sheegtay in ay heshay xog muujinayso in somaal in puntland ay doonayso duulaan ay ku qaado ayaa waxuu imaanaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dagaalada ka socanayo ay somalilan marar kala duwan ay ku eedeysay inay ku lug leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa puntland oo ay sheegtay inay qeyb ay ka yihiin dagaalada socanayo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada aan yidhaahda deegaanada maamulka puntland ayaa shirka laba shir laba maalmood uga socday lagu soo gabagabiyey magaalada muqdisho iyadoo warmurtiyeed laga soo saaray siday ku waramayso waryahayaga mari ladane
xildhibaanada labada aqal ee digil iyo midhifle ayaa maanta oo maalinkii labaad ah waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho shirkan ayaa waxaa aada loogu lafoguray islamarkaana ay xildhibaanadu shirar gaara kaga yeesheen sidii dadka iyo deegaanada digil iyo midhifle ay u heli lahaayeen xaquuqda siyaasadeed ee kaga maqan dowladda soomaaliya iyo adeegyada kale ee asaasiga u ah xildhibaanadan oo shirkoodu qaatay saacado badan ayaa waxaa kasoo baxay go-aano iyo warmurtiyeedyo ku aadan sidii markaasi beeshii ay u heli lahayd siyaasad loo dhan yahay qodobada shirkan oo aada u badnaa ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha amniga iyo siyaasadda iyo sidii deegaanada digil iyo midifle looga xoreyn lahaa al-shabaab cabdiqaadir cumar macalin ayaa warbaahinta u akhriyay warmurtiyeedkii kasoo baxay shirka kow in shirweynaha ayakatashiga labada gole ee digil iyo midifle wuxuu ugu baaqayaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan madoobe ra-iisul wasaare xamse cabdi barre in ay sida ugu dhaqsiyaha badan wax ugu qabtaan dheeliga cadaaladeed ee ka jira awood qaybsiga dowladda guud ahaantiisa si taxadir lehna loo xaliyo tabashada beelaha digl iyo mirifle namber laba shirweynaha ay ka tashiga xildhibaanada labada gole ee beelaha digl iyo mirifle wuxuu ugu baaqayaa madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya in gebi ahaanba dib loo eego ama dib loogu laabto habka qaybsiga awoodaha shaqooyinka dowladda xilalka hay-adaha dowliga safaaradaha garsoorka ciidamada iyo ilaha dhaqaale iyo kaabayaasha dowladda si ay soomaali ku wada qanacsan tahay loo qaybsado lana joojiyo sidbursiga baahsan ee haatan jira taas oo haddii aan la samayn ay ka dhalan karaan cawaaqib loogu arinsan doono shirweyne ay beelaha diglimrifle yeelan doonaan qodobka saddexaad shirweynaha aayakatashiga xildhibaanada labada gole ee beelaha digli mirifle wuxuu ugu baaqayaa maamulka jubbaland in gebi ahaanba dib loogu laabto saamiga qaybsiga saamiga qaybsiga siyaasadeed ee jubbaland sida qaybsiga xubnaha xildhibaanada heer maamul goboleed wasiirada guddoomiyaasha gobolada kuwa degmooyinka hogaanada ciidanka kuwa garsoorka iyo fidinta adeegyada bulshada saami ahaan iyo saami qaybsi loogu saleeyo si saami qaybsi loogu saleeyo sida ay bulshada u kala degto deegaanada ayna u kala tahay haddii ay taasi dhici weydo beelaha digil iyo mirifle waxaan la huri doonin in go-aan masiiri ay ka soo saaraan arrimahaas shirweynuhu aayakatashiga xildhibaanada labada gole ee beelaha digil iyo mirifle wuxuu u baaqayaa bulshaweynta digil iyo mirifle inay muujiyaan isku duubni una istaagaan sidii ay u soo ceshan lahaayeen sharafkooda karaamadooda heer qaran heer bulsho iyo heer deegaan wadajirna loo wajaho xalinta xaaladaha cakiran ee uu deegaanada digli mirifle ku sugan yahay namber shan shirweynaha ayakatashiga xildhibaanada labada gole ee digli mirifle wuxuu ku baaqayaa in si deg deg ah loo joojiyo colaada ka aloosan laascaanood ayna colaada ka aloosan laascaanood dhinacyada ay diriirtu u dhexaysana ay isugu yimaadaan gogol nabadeed gunaanudka shirka shirweynuhu waxa uu isla gartay in haddii la fulin waayo ama la dhagaysan waayo go-aanada ama iyo baaqyada beelaha digil iyo mirifle ay qaadan doonaan go-aano masiiriya kaasoo lagu gaari doono shirweyne lagu baaqay talaabada hoos ku xusan shirweyne shirweynaha waxa uu ugu baaqayaa qeybaha kala duwan ee bulshada beelaha digil iyo mirifle sida xildhibaanada labada gole wasiirada siyaasiyiinta hogaamiyaasha siyaasadeed iyo hogaamiyaashii hore aqoon-yahanada qurba joogta odayaasha dhaqanka culamaa udiinka haweenka bulshada rayidka inteeda kale in si deg deg ah loo qabto shir aayakatashi ah oo guud kaasoo beelaha digil mirifle ay ugu tashanayaan aayahooda kuna gaarayaan go-aano masiiri ah shirkaas waa in la qabtaa muddo lix bilood gudahood ah oo ka bilaabanaysa maalinta uu warmurtiyeedka soo baxo waana maanta halkudhigga shirka nabadaa naasla nuuga leh wabilaahi towfiiq
xuseen warbaahinta dalsan muqdisho
aadayo umaasantaa waryahayaga ah maryal ladana xuseen dhinaca kaletana wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cali xagaa iyo wafdu uu hogaaminayo ayaa gaaray dalka tunuusiya halkaasoo ay kaga qeybgeli doonaan shirka afartanaad ee golaha wasiirada arrimaha gudaha iyo amniga carabta ee ururka jaamacadda carabta shirkan oo ah shir sanadla ah ayaa waxaa sanadkan xooga lagu saari doonaa arrimaha la dagaalanka waxa lagu yaro argagixisada kahortaga dagaalada iyo qulqulka dadka ee qulqulka dadka ee sharci darada ah wasiiru dowlaha wasaaradda ee amniga gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa intii uu shirku socday waxa uu kulamo goonigooni a ula qaatay wasiirka arrimaha gudaha dalka masar ama dalalka masar sacuudiga iyo qatar iyo si lamid ah dalalka tunuusiya iyo cumaan oo iyaguna shirkaasi ka qeybgalaya ugu dambeyntiina markab wadaagan taalo ayaa la qabtay markab dagaal oo ay ciidamada badda british ay leeyihiin oo ay taageerayso diyaaradaha nuuca basaaska ee ciidamada badda mareykanka ayaa waxaa gacanta ku dhigeen markab waxay gacanta ku dhigeen markab lagu soo raray shixnad nuucyada gantaalada liidka taangiyada iyo kuwa balastikada eridada dhexe saraakiil ka tirsan militariga talisyada u k iyo mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in markabkaasi ay ku qabteen gacan biyoodka cumaan ama the gol of oman hadal qoraal ah oo kasoo baxay taliska dhexe ee ciidamada mareykanka iyo guutada shanaad ee marineska mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in markabkaasi la qabtay dabayaaqadii bishii hore ee february islamarkaasina u waday shixnad gantaalaha nuuca iiraan ay farsameyso sida lagu sheegay islamarkaasina uu marsiinayay marinbiyoodkaasi guud ahaana warkaas waxaad kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho saakabanageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel